الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodcast xalqadeenna maanta waxaa marti inoogu ah sheekh cabdulaahi xowleyn oo ka mid ahaa maxaabiistii lagu soo dhibaateeyey xabsiga jeel ogaadeynaya ee dhulka soomaali galbeed sheekha arrimo dhowr ah ayaanu ka wareysan doonaa oo mawduucaas uu ku jiro sheekhana soo dhowow marka hore soo dhowaaday adna soo daa ilaahay iidankii waa tahay sheekhana waxaad warbixin naga siisaa masiiradaadii waxbarashada cilmiga sharciga xaggee masiiradaadu ka soo bilaabatay horta waxbarashadaydu sida caadada soomaaliyeed bay iska tahay mar walba waxaan ka bilaabay barashada qur'aanka kariimka ah baadiyaan ku bartay loox baan ku bartay dabadeetana markaan qur'aankii dhammeeyey aan baadiye ku dhammeeyey loox ku dhammeeyey waxaan u baxay cilmidoon dalabulcilmi dalabulcilmi ayaan u baxay dhinaca iyo baar dheere oo markaasi uu ku sugnaa sheekhii la odhanayay sheekh cabduraxmaan irdhe dadka qaarkoodna ay u yaqaanaan sheekh cabdiraxmaan baar dheere waa gartay dhankaasaan u yaro baxay sheekhu markaa wuxuu akhrinayey nasiib wanaag minhaajka iyo irshaadka mustawahaygii baa ka weynaaday waa fiqiga meesha ugu fiqiga sarreysay shaaficiga meeshii ugu sarraysay weeye baar dheerena ficlan waa la ogyahay xarumaha cilmiga laga barto dhulka soomaaliyeed bay Ayay ka mid qayb ahaan kamid ah.
jirtay dabadeetana een, labadii kitaab ee sheekhu akhrinayay mustawahaygu way ka weynaadeen waa gartay kutubta hoosena waxaa akhrinayay xertii sheekha ka aflaxday ee loo fasaxay loo khaliifay kaaga daran haddana kitaab aan akhristaba waaban waayeyba wax kitaab ihiba waa gartay maba jiraba hal kitaab ama laba kitaab oo xertu ay iska caariyaysato qaarkoodna ay loox ku qoraan qaarkoodna ay ku qoraan buug qaarkoodna ay dusha ka xifdiyaanba meeshii ayaan ugu- ayaan ku arkay muddo yar baan joogay waa gartay ee, waan ka laabtay Een, haddana waxaan u jihaystay magaalada diinsoor la yidhaahdo xoogaa yar baan joogay dalabkayga cilmi iyo baahidii markaa aan doonayey cilmigu waan ka waayey waan iska dhaafay magaalada baydhabaan tegey waa gartay muddan yar joogay xoogaa yar intaa safiinaha iyo abushujaaca iyo ee, ajruumiga iyo daxlaaniga iyo cashmaawiga iyo baafadaha iyo inaha yaryar baan meeshii ku laqbaystay dabadeetana een, haa waxa weli igu taagan anigu markaa ee, fanniga carabiyada in aan barto ugu horreynba furaha cilmiga inaan barto waa gartay furaha cilmigu in aan barto ayaa igu brogaraamsan waa gartay waxaa deetana i galay in aan fikiro fikiro fikiro fikiro meel kaloo aan markaasi u rixilaysto ayaa ii soo gashay deetana waxaan aaday dhankaiyo dhulka soomaali galbeed waa gartay baydhabaan gaadhi ka raacay luq xudur baan kaga degay xudur baan ka lugeeyey allaafaan lug ku tegey allaafaan gaadhi ka raacay goday baan kaga degay goday baan gaadhi ka raac ka raacay meel dhannaan la yidhaahdo gaarigii nagaga xumaaday meeshaasaan ka lugeeyey qabridahar baan lug ku tegey qabridahar baan ka lugeeyey dhagax buur baan lug ku tegey waa gartay sheekh ibnulabuun ayaan dhagax buur ugu tegey oo hadda jooga oo hadda jooga la wada garanayo mashhuura waa gartay waa sheekhii ugu horreeyey baahidii cilmiyada marka aan dareemayey aan ka helay xalqadii koowaad ee sheekha uu akhrinayey laba meelood buu ku akhrinayay magaalada dhagaxbuur meel balabalo ahoo gurigiisa ku taalo oo magaalada ah iyo meel kaloo balabalo ahoo magaalada duleedkeeda ah ayuu cilmigu ku akhrinayey waa garta wuxuuna markaasi aad u akhrinayey sidii dee markaasi ee, badnaydba funuunta carabiyada iyo fiqhiga shaaficiyada deetana darsigii ugu horreeyey ee sheekh ibnulabuun aan u fadhiistay oo xalaqada magaalada duleedkeeda balabada- balabaladii ahayd wuxuu ahaa waqasha qawmun calayhi leylu janna warash shalmuznu tasha asluhu halala waqasha qawmun laamiya laamiyaha waqasha qawmun waqasha ayaan kula kulmay dabadeetan markuu waqasha uu yidhi anigu af soomaali baan u fahmay warqasha unbaan u fahmay xerowgan cusub qasha qasha oo bireeya bireeya waa garta meel saaroo maanta afka iska mariya unbaan u fahmay waa garta baba waan booday Mhm.
inan yaroo maxaanku idhaahdaaye ogaadeena Mhm.
oo weliba naafo ah marka waan xusuusnaa cabdiraxmaan la odhanayey baa isoo qabtay Mhm.
uu- meel masaajidka ka mid a masaajid jaamacoo meesha ku yaalla oo nin sheekh cabdiqani la yidhaahdo xukuumadda etoobiyana markaa u shaqeeya Mhm.
masaajidka gudihiisaan galay waa garta ninkana markaa meesha igu qabtay ee wiilkaasi cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa waa garta ee, meeshuu igula hadlay wuxuu waa cilmi laguma qalanayo ee, waad ka liibaanaysaa xaafad baan ku geynayaa meel yaroo dugsiyo aad macalin ka naga ka noqotana waan ku geynayaa saabuunta aad ka hesho dabadeetana inankiibaa isoo waday xalaqadii waa garta aan dib ugu soo laabtay min waqasha qawmun laga soo bilaabo ilaa maanta Mhm.
horta ninkii ugu horreeyey ee magaalada dhagaxbuur aan cilmiga barashadiisa aan ka bilaabay ibnu labuun buu ahaa Mhm.
laba sanaan la joogay waa garta ee, deetana waan iska dhaafay Mhm.
xagga jigjigaan u dhaafay jigjigi markaan u dhaafay waxaan tegey masaajid la yidhaahdo masaajidka sheekh cabdisalaan oo jigjige ku yaalla Mhm.
oo markaasi nin sheekh axmed nuur la yidhaahdo uu cilmiga ka akhriyo xir badan ay joogto waa garta dabadeetana masaajidkii markaan galay waxyaabo la yaab leh ayaan ku arkay cilmi cilmigii aan doonayey horta masaajidka waan ku arkay sheekhii aan rabayna waan ku arkay oo sheekh axmed nuura ficlan Mhm.
hase yeeshee xirtii markaan eegay Mhm.
waxyaabo la yaab lo anigu markaasi aan la amakaagay Maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid ahaa Mhm.
xirtu way qayishaa jaadkay cuntaa waa garta darsiga sidaa loo fadhiyo oo xalaqadii sidaa loo fadhiyo ayuu nin walba eh, intiisa yar eh, qaadka ihi ay hor taalla waa garta waa la mirqaamayaa khamiista iyo jimcahana waa la xadaraynayaa diiwaan la yidhaahdo diiwaanka sheekh cabdisalaan oo nin cabdiqaadir la yidhaahdo gacanta uu ku hayana Mhm.
habeenkii jimcaha waa la akhriyaayo waa lagu- la isku ilzaamiya yacni diiwaan markaan ku leeyahay waa qasaa'id Ha.
ninka sheekh cabdisalaan la yidhaahdo oo meeshaba ku duugan Ha.
oo meesha lagu caabudo qasaa'idu allifay weeye isagu wuu dhintay Mhm.
Meeshu- kuwaasaa la qaadaa meeshuu ku duugan yahay diiwaankii uu allifay ayaa la qaadqaadaayo la akhriyaayo lagu dikriyaa waa garta xerow walbana waa lagu ilzaamiyaa oo waa lagu waajibiyaa waa garta markii dambena fanaaniin jabuuti ka timid Mhm.
oo nin daanduray la yidhaahdo uu hoggaaminayo ayaa timid diiwaankii ayay qaateen ka manbay saareen markaa waxaa la qaadayo oo qasaa'idka waxaa iska leh sheekh cabdisalaanka meesha ku aasan Ee, myuusikadan iyo kamankan waxaa saaray fanaaniinta ka timid jabuuti jabuuti oo uu hoggaaminayey markaasi daanduray ninka la yidhaahdo waa yahay ee waxaa u timaadaa marka xertii haa qayilaysa see yeeshe marka Wal markaan meeshii imid ee, waa la isoo dhoweeyey horta waxaa laygu yidhi soo dhowow cilmi ku soo dhowow Mhm.
xadarana ku soo dhowow qayil iyo qaadna ku soo dhowow diiwaanka sheekh cabdisalaamna ku soo dhowow okay waxaan ku idhi nin yahow horta cilmi waan ku soo dhowaanayaa waa garta laakiin xadaro iyo qaad iyo diiwaanka sheekh cabdisalaam inaan ku soo dhowaado baabkaasi baab ii baxsanba ma aha maba ahaba waa garta mar had- ee, shuruudaasi haddaadan ka soo bixi karin Mhm.
ee, cilmiga ku soo dhowow laakiin masaajidka seexan maysid cambuulada la keenayaana khamiista iyo jimcuhu cuni maysid waa garta oo ma khamiis iyo jimco keliya wax la cunaa magaalada jigjigi markaasi waa magaalo haawanayso laga tegey khamiista iyo jimcaha ayaa waxaa cambuulo keena islaan qaadka ka ganacsata oo caashe cali la yidhaahdo waa gar qaadka loo barakeeyaa loogu tufaa loo mubaarakeeyaaba waa gar jimcaha iyo khamiistay keentaa waa gar cambuulo cambuuladaasi khamiistii iyo jimcaha la keeno Mhm.
ayaa shanta maalmoodee kale la cunayaa Wa- meel kale tacalluq iyo meel kaloo wax laga soo cunaay midna ma laha haba yaraatee ma jirto gaajaaba ku dilaysaba qaadkaasaa la cunaa qaadka la cunayaa waa gar iyo cambuuladaasoo la keenayo khamiista iyo jimcaha waa gar islaanta markaas qaadley ah qaadka ka ganacsata ayaa keenaysay Mhm.
waa loogu tufayey waa loogu hadlaraynayey waa loo barakaynayey waa garta dabadeetana xaalad waxa i soo waajahday anigu aan amakaagay oo fajacay waa garta deetana waxaan ku idhi nin go'aan baan qaatay nin horta anigu cilmigaasi Mhm.
cilmigaasi ka tegi maayo sheekhaasi ka tegi maayo waa garta qaadkana cuni maayo Mhm.
mana xadaraynayo diiwaanka sheekh cabdisalaagna ma soo gelayo baabkiisu haddaba aday kuu taala baa lagu yidhi deetana masaajid kaloo xaajiyadda la yidhaahdo Mhm.
oo masaajidka sheekh cabdisalaam farciisa Mhm.
isla iyagu uun ay joogaan weliba kuwa waaweyn ee mirqaanka ku talax tegey Mhm.
ee tal kuwa la yidhaahdaa jira ama malakuudkay ku jiraan kuwa qaadka cunaya magacyo kale leeyihiin taytalo waa garta kuwan xirtan maxaan ku idhaahdaa masaajidka sheekh cabdisalaam joogta kuwooda ugu waaweyn ee khusuusiga ah Mhm.
ayaa waxay joogaan anigu ma ogi masaajidkaa yaree xaajiyadda la yidhaahdo Mhm.
halkaasay joogaan an waxaan isiri balkan haddii lagaa eriyey waa garta meeshii dhax- dhaxan waxaa ka jirta la yaab leh mararka qaarkood oo qofkaba disho oo dameeraha disho oo ee, odayaasha iyo islaamaha waaweyn kaga takhallustoo dhaxan diqimtii la yidhaahdaa jirta waa garta masaajidkii baan tegey anigoo isle markaa masaajidkaa kolley ma joogaane intaad iska yara seexato ka soo ka lax casharka qaado meeshaa uun iska tag meeshii baabaan ugu tegeyba Mhm.
dadka meeshaan ugu tegey iminka waxaan ka xusuustaa nin la yidhaahdo ismaaciil iyo nin la yidhaahdo axmed nuur ilka case waa garta oo nimankaasi siday qaadka u cunayeen iyagoo xer ah Mhm.
ilkihii ay ka daateen waa garta nin waa laysoo dhoweeyey horta masaajidku ay ku soo dhoweeyeen Mhm.
laakiin waxay ii diideen masaajidka markaa ee, saddex qaybood buu ka koobnaa waa masaajid yaroo xaajiyadda la yidhaahdo saddex qaybood buu ka kooban yahay Mhm.
dabadeetana magaaladii jigjigaan galayba bishii ramadaan ay ka dhiman tahay toban maalmood waa garta tobankii maalmooda bishii ramadaan ay ka dhinnayd waxaan cunayey ceel dhannaan biyihiisa iyo raqay ku dul yaalla waa garta bishii ramadaan markay soo gashay ayuu nin xirowa igu yidhi bishii ramadaan barakay iska wadataaye meel aad ku soonto ayay ayaan kula soo raadinaya oo tacalluqa inakaan ba igu yidhi Mhm.
inankiibaa i kaxeeyey xirowgii laba meelood markaanu marnay oo ay naga cudur daarteen Mhm.
xaafadii saddexaad baa nagu tiri bish ramadaan buu nala joogayaa inanku soo gal bay igu yidhaahdeen bish ramadaan oo keliya Mhm.
ayaad nala joogaysaa waayahay baan ku idhi oo bishii ramadaan baan la joogay si fiican baan ugu soomay bishii ramadaan markay dhammaatay maandhaydkii wuu iga dhammaaday moogtahay Mhm.
ninkii ma aha islaantii unbaa ii soo guntatay Mhm.
aryaa xirow bishii way dhammaatay kitaabkaaga iyo calaladaada qaado bax waxaan ku idhi bixi maayo in meydkaygu halkan laga saara mooye maxaa yeelay Waa gartay.
dhulkan la iima joogo cidina ka garan maayo meel aan wax ka cunaayna ma jirto Mhm.
anigiiyo islaantiioo isku taagan buu ninkii soo galay wuxuu ku yidhi eeyaa eeyaa yacni naayaa bay ka dhigan tahay Mhm.
eeyaa inanka maxaad eh, maxaad maxaad ya maxaad maxaad leedahay ka wareeg buu ku yidhi intaad doonto joog buu igu yidhi intaad doonto gurigaasi joog habeen iyo maalinna ka cun Mhm.
ninka ilaahay dartii cilmi u soo doontay oo diin baranaya ayaa wax inta afka lagu cuno musqul lagu rido yaad leedahay ka bax adigaa baxaya buu ku yidhi adigaa baxaya adaa lagu keenay adaa baxaya mar dambe haddaan kaa maqlo buu ku yidhi waxaasi carruurtaan kaa reebanayaa adaa fududo adaa baxaya buu ku yidhi Mhm.
hooyadii baa haddana timid hooyadiina waxay tidhi cabdallow inankaa aan dhalay shiine shiina la yidhaahdaa Mhm.
inankaa aan dhalay ee shiina ayaad iila mid tahay gurigaasi ka cun kacab ka gunto adaa iskale wixii yaallo oo dhan waa yahay Een, taasi horta waata halkaa iga soo martay marka gurigaas imisaa sii joogta gurigaasi waxaan joogay shan iyo labaatan sano dabadeetana isla gurigaasi gabadh ay ehel yihiin baan guursaday wiil bayba ii dhashay reerka ka mid noqota reerka baan ka mid noqday aduu meeshii waan ku ballaadhay markii dambe tacalluqi waa ka gudubta tacalluq waan ka gudbay mamlakan meeshiiba ka samaystay waa garta xaggee marka masiiradaadii cilmiga sharciga barashadiisa Eh, ku dhammaatay masiiradayda cilmiga horta cilmigu ma dhammaado cilmi min almahdi ila laxdi weeyaan ma dhammaado ilaa cilmi- ilaa imika waanu ku jirnaa laakiin baahidii marka aan dareemayey halka intaa keliya kumay dhammaanin jaamacadaan marka u wareegay waa garta jaamacad suudaan ku taala Mhm.
maahad ka tirsan maah adduwal alkhurduumi la yidhaahdo Mhm.
oo markaasi aan u tegey eh, ta'hiil almucallimiin litacliimi allugati alcarabiya ligayri nnaadiqiina biha Mhm.
loo tababarayey macallimiin afrikaana sidii ay u dhigi lahaayeen luqadda carabiga dadka aan ku hadlin tababar macallin baan meesha u tegey machadka adduwal alkhurduumi ee suudaan ku yaalay Mhm.
saddex sanaan soo joogay eh, waan ka soo laabtay ka soo takharujay Mhm.
waan ka soo noqday Mhm.
magaaladii jigjigan ku soo noqday dabadeetana haddana jaamacad kaloo hargeysa ku taalla oo sheekhan ahdal la yidhaahdo Mhm.
qiraa'aadka iyo qur'aanka iyo culuumtiisa iyo qiraa'aadka lagu bartaan imid afar sanaan joogay iyaduna waan ka soo takharujay Mhm.
dabadeetana eh, rixladaydii cilmiga iyadoo koob kooban Mhm.
horta inahaasa ugu muhiimsana kadibna adigaa daaci noqdo oo dadka wax dabadeetana anigii baa ilaahay mahadii intii yarayda ilaahay uu ibaray ugu Waa tahay.
manaystay Mhm.
in aan dadka baro faafiyo fadhiisto xalaqaad aan ka dhigo si walba aan ka dhigo waa tahay Een, sheekh cabdulaahi een, dhulka soomaali galbeed waa dhul caan ku ah in loo rixlaysto oo loo raadsado barashada cilmiga sharciga maxaa ugu wacan Eh, runtii waxaa ugu wacan baa la odhan karaa horta dhulkan Mhm.
ama guud ahaanba etoobiya Mhm.
maka marka laga reebo waa wadankii ugu horreeyey ee islaamka uu soo galay waa garta waa wadankii ugu horreeyey maka marka laga reebo Mhm.
wadankii ugu horreeyey oo islaamka uu soo galay asxaabtii ay ku soo hijrootay waa ardul hijratayni weeye aad iyo aad nuurkii iyo cilmigii islaamka Mhm.
waa wadankii ugu horreeyey ee uu ku soo faafay weeye marka laga reebo magaalada maka Mhm.
waa wadankii ugu horreeyey madankii ugu horreeyey oo masaajid islaamiyo ummatu muxameda laga dhisay weeye Mhm.
magaalada musawac la yidhaahdo asxaabtu markay soo gudbeen Mhm.
doonta ay ku soo gudbeen Mhm.
meeshii ay ku tukadeen salaada markay soo gudbeen Mhm.
meeshii musawac la yidhaahdo ay ka soo gudbeen asmaro u dhow Mhm.
meeshii ay ku tukadeen ayaa masaajid laga dhisay waa mas- masaajidkii ugu horreeyey oo ummatu moxamed muslimiinteedu ay dhisan weeye waa garta masaajidka qubo ayuu ka horreeyey qubo Mhm.
masaajidka quba Mm.
kanaa ka horreeyey waxaa kaloo eh, ugu wacan in meeshaasi cilmiga loo doonto loo rixlaysto Mhm.
Een, magaaladii zaylac waa garta magaaladii zaylac ayaa waxay noqotay magaalo cilmiyeed oo culimo badan dunida daafaheeda ka imanaysay ay cilmiga dadka ku barayeen xalaqaadkeedii culimo badan ay ka soo baxeen waa garta waa sababka labaada in cilmiga loo doonto ugu wacan weeyaan sababka saddexaada iyo ama soomaali galbeed cilmiga loo doonto een, waxa weeye een, magaalada herar Mhm.
magaalada herar Mhm.
magaalada herar oo caasimadii muslimiinta bariga afrika aad iyo aad noqotay iminkana ah inkastoo cadowga uu haysto Mhm.
magaaladaasina waa magaalo cilmiyeed oo cilmiga loo doonanayey adduunka oo dhan baa laga soo doonanayey Mhm.
taasaa marka iyaduna waxay sabab u ahayd Mhm.
in maxaanku idhaahdaaye eh, soomaali galbeed ama etoobiya cilmiga loo doonto waxaa kaloo eh, in etoobiya iyo soomaali galbeed cilmiga loo doonto u sabab ahaa Mhm.
magaalada dirdhabe waxaa kaloo u sabab ahaa meeshan la yidhaahdo qulunquul waxaa kaloo u sabab ahaa magaalada jigjigi laftirkeeda waxaa kaloo u sabab ah meeshan iminka raaso la yidhaahdaba Mhm.
inahaasoo dhan waxa weeye waxay sabab u ahaayeen Mhm.
in dhulkaasi soomaali galbeed ama guud ahaanba etoobiya xaggeedu Mhm.
cilmiga loo doonto laga soo barto Mhm.
sidaasaa ku yeelatay in cilmiga loo rixilaysto laga soo barto waa tahay yaa laga xusi karaa een, culimmadii soomaaliyeed ee wax ku soo baratay kadibna een, ummadda cilmiga gaarsiiyey ee laga aflahay Eh, way badan yihiin laakiin kuwa ugu muhiimsan ibnu labuunba ka mid ah waa garta oo sheekhaal ah waxaa kaloo ka mid ah sheekh axmed nuur oo isaguna sheekhaal ah waxaa kaloo ka mid ah sheekh cabdinaasir oo isaguna makaahila ogaadeena waxaa kaloo ka mid ah eh, nin sheekh cabdulfataax la yidhaahdo isaguna ekeshe ah waxaa kaloo ka mid ah nin kaloo sheekh cabdinaasir la yidhaahdo hawiyo ahoo karanla ah waxaa kaloo ka mid ah eh, culimo badan sheekh yuusuf baa ka mid ah waa culimo badan oo culimadaasi ah waxaa kaloo ka mid ah ninkan sheekh cabdiqaadir la yidhaahday imika raaso oo dhanba sheekhooda ah culimmadaasaa ka mid ah culimmadii cilmiga laga baranayey ilaahayna ummad uu ku anfacay inkastoo maxaanku idhaahdaaye dhanka tawjiihinta muslimiintu ay ka aamusnaayeen waa tahay inta haddaa uga baxno masiiradaadii waxbarashada sheekhana muddo waxaad ku nooleed dhulka soomaali galbeed oo ah dhul soomaaliyeed oo etoobiya ay gumaysato maxaa cadowga u sahlay inay dhulkaasi qabsadaan sababo badan waxaan ku soo koobayaa afar waxaa la yidhaahdaa markii dhulkaasi jihaadka uu ka soconayey laga soo bilaabo qarnigii saddex iyo tobnaada miilaadigu ilaa la soo gaadhay markii herar ay gacanta muslimiinta ka baxday waxaa la odran karaa in jihaadkii qarniyadaasi soo soconayey geeska afrika oo dhan raayada tawxiidku ay ka babanaysay kitaabka ilaahay lagu xukumayey waxaa khadka ka saaray baa la odran karaa ama damiyey qilatu alwacyi addiin xoogaa bulshadii jihaatamaysay oo markaasi wacyiga diineed ama maxaanku idhaahdaaye dhanka cilmigu aan ka bislayn dhanka maxaanku idhaahdaaye maqaasida iyo ujeeddooyinka loo jihaatamayo aan aad uga dhisnayn waa sababka koowaad baa la odhan karaa sida taariikhdu ay sheegto weeye wacyiga diimeed iyo biseelka cilmiyeed baaba iska yaraa waxaa kaloo la odhan karaa jihaadkaasi wuu ku hakaday ma fashilmine hakad buu galay xoogaa yar maxaanku idhaahdaaye khalkhal iyo habacsanaan iyo tanaasuc iyo tafakuk bayna alqaada hogaankii jihaadka dhexdooda muran iyo xoogaa yar ma garanaysaa guud ahaan jihaadka inuu waajib yahay la oogo way isku raacsanaayeen laakiin qaabka loo jihaatamayo ayay xoogaa yar ismaandhaaf badan iyo muran badan iyo uu ka yimid taasina sabab bay u noqotay jihaadkii inuu hakad galo waxaa kaloo la yidhaahdaa jihaadkaasi inuu hakad galo cadowgiioo markaasi u arkay jaanis inuu u soo baxay cadowgii amxaaradii iyo intii la socotay oo beesha caalamka gaalada ah oo markaasi u arkay fursaddani inay ka faa'iidaysan karayaan dabadeetana ku soo dhiiraday wilaayaadkii iyo dhulkii islaamka lagu maamulayey inay weerar ba'an ay ku soo qaadaan oo dhiiranaan ah iyagoo markaasi weliba soo samaystay kuwa calooshood ushaqaystayaal ahoo gudaha ay ka soo dhisteen iyo taageerayaal dibadda ay ka heleen cadowgii ayaa wuxuu soo qaaday xamlo isagoo markaasi ka faa'iidaystay ducfigan iyo ismaandhaafkan gudaha ka dhashay waxaa kaloo la odhan karaa caasimadii muslimiinta ee ugu muhiimsanayd ee magaalada herar oo gacantii muslimiinta ka baxday oo gacantii cadowga gashay maalinkii gacanta gaaladu ay ku dhacdayna melilik uu hadal taariikhiya uu ka sheegay uu yidhi laqad qutila alimaam axmed ibraahim horta axmed guray dhimay wa fara cabdullah cabdullaahina wuu cararay waa ninkii ugu dambeeyey moogta magaalada difaacayey walam tacud xarar markazan lilislaam dib oo dambe xerar markas islaamiya iyo caasimad islaamiyo calan tawxiid laga taagaay ma noqon doonto isagaa yidhi ilaahay ma odhan inahaasaa ugu muhiimsanaa sababihii jihaadkii qarniyada meesha ka talinayey ee tawxiidka meesha ka oognaa ee geeska afrika inahaasaan ku soo koobi lahaa waa tahay wax ma inooga sheegi kartaa raadadka gumaysi ee dhulkaasi weli ka jira iyo sida dadka soomaaliyeed ee dhulkaasi ku dhaqan ay cadowga u dulaysteen haa raadadka gumaysiga uu ku yeeshay soomaali galbeed horta gumaysiga iyo isticmaarka meesha ku dhacay iyo muslimiinta etoobiya ku nool gaaladu sida ay u dulaysteen waxaa la odhan karaa raadad waaweyn bay ku reebeen waxaynu ka xusi karnaa waxa la yidhaahdo wandhi nin muslim ah in uu ku yidhaahdo gaal etoobiyana walaalkay wendhi gabadh muslimada gabadh gaala ah oo xabashyado amxaaraa inay ku tidhaahdo banaatish oo maxaa laga wadaa walaal walaashay Mhm.
wiil muslima ayaa wiil gaala wuxuu ku odhanayaa wendhi Mhm.
yani wendhi waa afkooda moog tahay Mhm.
wendhi wendhi maxay ka dhigan tahay walaalkayow Mhm.
kii muslimka ahaa ayaa wuxuu ku leeyahay kii gaalka ahaa walaalkayow Mhm.
gabadhii muslimaddu gabadhii gaashu maxay ku leedahay banaatish walaashay raad xun ma yahay mise maaha waa tahay nin muslima in uu inan gaala uu ku yidhaahdo wendhi waa raad xun Mhm.
oo gumaysiga uu reebay waxaa kaloo ka mid ah raadka xun ee gumaysiga uu ku reebay soomaali galbeed Een, wax la yidhaahdo gaashe gaashe ha sharfoone sharfoone sharaf gaashe waa yani sh- nin gaala xafiis baad ugu tegaysaa gaalkii amxaar waa gat- amxaarkii baad ugu tegaysaa xafiiskiisu Mhm.
markaasaad leedahay sharaf badane sharaf ah gaalka sharaf badanow sharaf badanow waxaa kaloo eh, ka mid a raadata gumaysiga uu meesha ku reebay runtii wax la yidhaahdo wanjal waa gartay weligaa ma maqashay ninkii yidhi etoobiya maxaad uga tagtay baa lagu yidhi mogtahay Mhm.
one h iyo wanjal baan uga tegey buu yidhi one h waa cabdibilaha dadka lagu soo qabqabto Mhm.
wanjalkuna waa jaasuus hooyada adaa soo sheegaya haddii ay kaaga timaaddo hargeysa ama ay kaaga timaaddo muqdisho ama ay kaaga timaaddo baydhabo adigoo jigijigi jooga hooyadaha haddii muqdisho ay kaaga timaaddo isla markiiba kaba hadgashanaysaa saldhiggaad tegaysaa hooyadaybaa timid cadaabka ha la geliyo marka ma wax qofku iska dooranaya mise waa wax lagu qasbayo waa wax la baru- la- sidii dadka loo cadaadinayey loo caburinayey loo dhibayey loo dhibayey loo dhibayey loo dhibayey cabsiya ka keentay lala qabasiiyey takayuf adaptation ma maqashay adugu Mhm.
waa lagu adabtigareeyeyba waxaa kaloo ka mid ah shaadadka gumaysiga uu ku yeeshay soomaali galbeed ama guud ahaanba muslimiinta etoobiya salaanta la yidhaahdo salaanta xabashida Mhm.
waxa weeye eh, dhabankaa la isku yaro dhufanaya dhabanka labada dhaban baa la isku yaro dhufanayaa dhabankaa la isasaarayaa mana dhabanka midigta ah mana dhabanka bidixda ah ayaa la isasaarayaa salaan fiican maaha yacni waa salaan iyagu ay leeyihiin nimankan etoobiyaanka salaantoodu marka meel iskaga hor yimaadaan een, inta gacanta shafka sidaa loo saaro ayaa horta la yar- marax la yar gondhiyaa waa gartay madax la foorarina madaxa la foorarinayaa Mhm.
Ee, salaantan dhabanka la isa saaro oo eh, eh, sidaa yar la isku yaro gujiyana waa raad uu gumaysiga uu ku reebay oo salaanta xabashida ay ama waxaan ku idhaahdaa amxaaradu ay u gooni tahay weye waxaa kaloo een, ka mid a raadadka uu meesha ku reebay Mhm.
in muslimiintu damiirka iyo damqashada laga tiray Mhm.
damiir iyo damqasho diineed midna ma laha gebi ahaanba waa laga tiray anaa ku idhiba inkastoo dad badan oo badan oo badan oo muslimiin ah oo aad iyo aad u baraarugsan ay ku jiraan meesha laakiin cabursan waxaa kaloo ka mid ah een, raadadka meesha uu ku reebay een, gumaysigu in masaajida boosas loogu talagalay boosas loogu talagalay in masaajida laga dhigo bimatel oo kale tusaale ahaan Mhm.
nin muslina wuxuu bixinayaa dhul ballaadhan wuxuu odhanayaa masaajid baan u waqfay ha laga dhiso Mhm.
dabadeetana baadari baa imanaya meeshan kiniisad bay ku habboon tahay buu leeyahay waa gartay isaga loo firmaynayaa shatigii la siinayaa kiniisad baa laga dhigayaa sida magaalada jigjigaba ka dhacday waa la wada ogyahay dhul ballaadhan buu nin muslina masaajid in laga dhiso u dhiibay Mhm.
oo istaraatiijiya kiniisaddii unbaa timid oo meeshan masaajid kuma habboonee kiniisad bay ku habboon tahay kiniisad weyn baa laga dhisay maanta waa gartay waa raadka uu ku reebay gumaysiga waxaa kaloo ka mid ah een, gum- raadka foosha xun ee gumaysiga uu ku reebay soomaali galbeed Mhm.
masaajidada xereerahooda waxaa la dejiyey guryo amxaaro ah waa gartay amxaaro meel kastoo masaajid ah masa- masaajidadii hore weeye iminka maaha kuwii hore waa gartay sida masaajidka jaamac iyo masaajidka masjidu nuur ee isna jigjigi uun ku yaala yacni masaajidada waaweyn xereerahooda waxaa la dejiyey guryo amxaara amxaara la dejiyey oo ku xereeraysan Mhm.
bartamaha masaajid weeye waa gartay xereerahana waxaa la dejiyey amxaaro iyo xabashi oo deegaan ku ah oo deegaan ku ah oo khamriga iyo miyuusikada iyo tumashada meesha ka soo fulaysa salaadii oo lagu jiro darsigii oo lagu jiro khudbadii oo la akhrinayo ayay waxaasoo dhan sidaa u soo baxayaan khamrigaa sidaa loogu soo daadinayaa masaajidka albaabadiisu miyuusikada nooca ugu maxaanku idhaahdaaye ayaa meesha ka baxaysa bannaanadaa sida ay u waran yihiin gabdhaha maxaanku idhahdaaye gaalada ah ee aidiska iyo tumashada iyo loogu tala galay waxaa kaloo aan aad ula yaabay masaajidka masjidunuur la yidhaahdo ama ina feedhoole qololkiisa qol ka mid ah islaan amxaara ah ayaa soo degtay oo gaal ah waa garta way degan tahay laga saari waa geed gaaban iyo geed dheer waa loo fuulay way ku jirtaa waa qol ka mid a qololkii masaajid yacni waxa weeye gumaysiga raadadka uu ku reebay muslimiinta etoobiya weliba gaar ahaan soomaali galbeed aad iyo aad bay u badan yihiin in waxaa kaloo ka mid ah in maxaanku idhaahdaaye muslimiinta etoobiya guud ahaan gaar ahaanna soomaali galbeed taariikhdoodii jihaadka iyo taariikhdoodii islaamka iyo taariikhdoodii sharafta awowyadoodii iyo wixii bariga afrika ay ku lahaayeen qiyam iyo diin iyo dadnimo ah gebi ahaanba laga duugay la baro waxa la yidhaahdo ethoobiyan kalandhar ama ethoobiyan history kalandharka etoobiya la baro taasaa dugsiyada lagu dhigtaa taasaa mushaharka lagu qaataa taasaa lagu tirsadaa maxaanku idhaahdaye sanadka taasaa lagu soomaa taasaa xajka lagu aadaa taasaa dhalashada lagu tirsadaa taasaa guga iyo dayrtaba lagu tirsanayaa waa garta markaa raadadka gumaysiga uu reebay aad bay u badan yihiin inahaasaan ka yara xusi lahaa waayahay sheekh cabdulaahi maxaa hortaagan in shuculadii jihaadka soomaali galbeed ay dib u soo laabato runtii shuculadii iyo sharaftii jihaadku ee soomaali galbeed ama guud ahaan etoobiya inay dib u soo laabato waxaa hor taagan waxa aynu horey ku soo xusnay oo ah in bulshadaasi la duleeyey bulshadaasi la duleeyey laguna shubay caqiidada ah yo etobiyan biibal hullum wendhimooj dhammaan shucuubta etoobiya waa walaalo ilaahay ilaahay dartii walaalo ku ah kii jihaatami lahaa kii uu ku jihaatami lahaa haddii uu ka aaminsan yahay walaalkii filaahi horta siduu ugu jihaatami karaaba waa maya waa maya soo ma aha jawaabtu runtii horta shuculadaasi inay soo noolaato iyo sharaftii jihaadku waxaasaa hor taagan aan soo sheegay kolleybana ilaahay idankii way soo noolaan doontaa iminkuba dad badan oo badan oo badan muslimiin ah oo maankooda iyo laabtooda ay ka guuxayso sharaftii ay ku lahaayeen bariga afrika iyo tii awowyadood in ay soo nooleeyaan wixii ka lumay inay soo ceshadaan ay soo nooleeyaan dad badan ay ka go'an tahay inay jihaatamaan baa jira laakiin waa lagu fadhiya waa la caburinaya afka afka loo geliyey waa tahay sheekhana waxaad xaadir u soo ahayd xilligii uu jiray nidaamkii mujrimka ahaa ee cabdi iley ee dhulka soomaali galbeed ka talin jiray maxaa laga xasuustaa jaraa'imtii uu geystay nidaamkaasi nidaamkii cabdi iley ama liyu booliska jaraa'imtii iyo gobodfalladii uu geystay rajiimka gaalka cabdi iley waxaa laga xusuustaa inuu ahaa cadaab iyo cidhibtir lagula kacayay muslimiintaasi ujeedkiisuna uu ahaa in muslimiinta la kirishhtaameeyo ama la axbaasheeyo oo la shiiceeyo waa garta waxaana iska kaashanayay jaraa'imtaasi iyo tacadiyadaasi saddex cadow oo kale ah liyu boolis oo uu hoggaaminayey gaal cabdi iley shiico muslimiintaasi soomaali galbeed in cadaab iyo cidhibtir lagula kaco waxaa u sabab ahaa saddexdaa cadow ee aan kuu sheegay cadowga koowaad liyu boolis ka labaad shiico ka saddexaad guruubkii uu hoggaaminayey ibraahim dheere itixaadkii isa soo dhiibayey ah in yar haddii aan isdul taago halkani shiicadu deegaanka soomaali galbeed aad iyo aad bay u rafaadisay caqiidadii muslimiintu saafiga ahayd ahlusunna waljamaaca in laga tirtiro laga tirtiro awood iyo qasabna lagaga tirtiro ayay shiicadaasi la timid waxaan xusuustaa shiicadaasi axbaashta ah iyagoo lubnaan ka yimid ayaa waxay dowro noogu qabteen howlka la yidhaahdo howl sayid maxamed cabdulle xasan ayay dowro noogu qabteen dowradaasi waxay daarranayd shiicadu ayna baraysay in de wixii shiico ay sheegaysay bay meesha ku sheegeen dowladaasaa lagu qabtay magaalada jigjiga oo lagu shiicaynayey ummaddaas soomaaliyeed dabadeetana ilaahay mahaddi iyadoo dee nin walba uu la kicinayo oo su'aale la weydiinayo ninkaasi dowlada maxaad ka fahamtay wixii dowlad aad ka fahamtay wixii la sheegay horta ma aamintay wixii aad ka fahamtay sheeg la isweydiinayo ayuu taimkii dhacay selfigaan ku jiray anigu su'aalaha in la i weydiiyaan u diyaarsanaa waa garta ilaahay amarkii su'aalaha in la i weydiiyo ayaabaan u diyaarsanaaba ilaahay baa iga badbaadiyey wakhtigii baa dhacay taimkii baa ka dhacay waa la isku soo laabanayaa baa la yidhi nin walowba soo laabo bacda duhur ha la soo noqdaa la yidhi bacda duhurkii dee anigu maba ku soo laabaninoo hargeysaan iska aaday hargeyso markaan aaday waan soo laabtay markaan soo laabtay waxa weeye waa tii meesha laygu xidhay taas waan u iman doonaa insha allahu tacaala dadkii su'aalaha la weydiinayay waxaa ka mid ahaa nin cabdinuur la yidhaahdo oo bartiro ah su'aalaha la isweydiinayey afar su'aalood bay ahaayeen afarta su'aalood haa haddii aad kaga jawaabto waxaa la odhanayay haa wuu isnadiifiyey afarta su'aalood maya haddaad tidhaahdana ha la dallaco ha la soo saxo ayaa la odhanayay qofka halku dhig buu lahaa cabdi iley waa garta sida uu rabo ninkii u yidhaahda wuu isnadiifiyey ayaa la odhanayey waa loo sacbinayey si sida uu rabo qofkii ka diidana wuxuu odhanayay ha la isku jebiyo ha la soo saxo waa garta
aabbo ayay odhanayeen niyu booliiska oo dhan cabdi iley waxay ugu yeedhayeen aabbo isaguna wuxuu ugu yeedhayey jannagalayaal jannagalayaal buu ugu yeedhayay iyaguna aabba bay ugu yeedhayen dabeetana ninkaasi afar su'aalood baa la weydiiyey afartii afartii su'aalood waxay kala ahaayeen xisbiga e b r d f ee tigreegu maxaad ka aaminsan tahay wuxuu yidhi ninkaasi waa gaalo dastuurka etoobiya maxaad ka aaminsan tahay baa la weydiiyey waa gaalo shucuubta etoobiya inay walaala yihiin dhammaantood ma aaminsan tahay maya horumarka etoobiya ay ku tallaabsatay inuu sax yahay ma aaminsan tahay ma aaminsani isagoo nool baa cabdibile lagu xidhay ninkaasi isagoo nool ayaa cabdibile lagu xidhay lagu jiiday magaalada la soo wareejiyey naftu ay kaga baxday oo ku shahiiday oo lafba meel laga soo qaaday tinba meel laga soo qaaday iligba meel laga soo qaaday lugba meel laga soo qaaday dhegba meel laga soo qaaday somadan garan waa garta marka horta shiicadu dhibkaasay keentay ibraahim dheere isaguna markii uu soo galay waxa weeye fitan buu abuuray fitantuu abuuray waxaan ka xusuustaa dowrooyin ayaa horta la qabtay dowrooyinkaasi dadka aadka u bixinayey u sharxayey waxaa ka mid ah nin cabdisamed la yidhaahdo iyo nin abuuxasaan la yidhaahdo oo la wada garanayo macruuf dowrooyin ayaa aad naloo siiyey oo markaasi looga gun leeyahay in mabda'an islaamka iyo mabda'an jihaadka iyo mabdagan mabda'an albaraa'atu min ashirki wa ahlihi gebi ahaanba laga tanaasulo oo maxaanku idhaahdaaye waxa weeye la isdaad raacin wax la yidhaahdo sida etoobiya ay rabto loo yeelo dowrooyinkaasi markii ay dhammaadeen gruubkii ibraahim afar baa loo qaybiyey ama shan baa loo qaybiyey qayb waxaa lagu daray nabad sugidda qaybna waxaa lagu daray shaqaalaha dowladda qaybna waxaa lagu daray ganacsiga dabadeetana qaybtii nabad sugidda lagu daray waxaa loo dhiibay xafiiska sirdoonka iyo dabagalka waa kuwii ugu xumaa ee cadaab iyo cadaab iyo cadaab iyo tacaddi ugu daraa ee noo geysanayay bay ahaayeen waanu sheegi doonaa insha allahu tacaala haddii loo baahdo ta kale waxa weeye marka niyu booliiska isaguna dhibkiisu iyo wixii uu sameeyey waxa weeye waa wax ilaa iyo maanta maankaygu aan ka tirminba waxa new boolis uu ka geystay meeshu waa wax maankaygu aan ka tirmin wixii anigu aan arkay iyo wixii markii aan ka soo baxay kadib la ii sheegay
waa tahay sheekh cabdulaahi waxaad ka mid ahayd dadkii muslimiinta ahaa ee lagu xiray jeel ogaadeynaya bal maxaa nooga sheegi kartaa jeelkaas goormeyse la dhisay yaa dhisay ujeeddada loo dhisay maxay ahayd iyo xaalka hadda jeelkaas jeelka la yidhaahdo jeel ogaadeeniya waxa weeye horta xaqiiqatan waa jaxiimada adduunyada jeelasha caalamka kuwa ugu daran waxaa lagu tilmaamaa guwantanamo iyo abuuqurayb iyo kuwa lamidka ah waxyaabaha halkaa ka dhacayay taariikhda bani aadmiga inta aanu soo eegnay qutila asxaabul ukhduudi aanu soo eegnay meel walba aanu soo eegnay sistamkaa iyo cadaabkaasi iyo jaxiimadaasi jeel ogaadeen tu lamid ihi anigu horta inta aan dee aqoontaydu ay gaarsiisan tahay iyo inta ishayda aan ku arkay tu lamid ihi weligay maan arag waxyaabo la yaab leh oo laga fajacay oo laga amakaagay baa ka dhacay meeshu waxaasoo dhanna taariikhdaa duubto way yaallaanoo baraha bulshada ka buuxaan ruuxii doonaya aayar unbuu baashan adduunyada iyadaa iminka dijitaal isku bedashee kilig intuu siiyo waxa weeye isagaa ka boginaya wixii jeel ogaadeen ka dhacay oo musiibo ahaa waxaa la dhisay jeelkaasi intii la sameeyey ismaamulka soomaali galbeed waxaa dhisay oo gandaraas lagu siiyey dhismihiisu nin la odhanayay ibraahim xaad oo reer dhigax buura oo reer isaaqa isagaa gandaraaska la siiyey isagaa dhisay waana sababka uu ku baxay magaca jeel ogaadeen ninka dhisay waa ibraahim xaad oo ogaadeen ah waa ninkii ugu horreeyey ee dhisay gandaraaska lagu siiyey waa ibraahim xaad waa ogaadeen nin gandaraasluu ahaa dadka gandaraasyada qaata ee dhismayaasha waaweyn gandaraaska ku qaata kuwa dowladeed iyo kuwa shirkadeedba almino ninka gandaraasluu ahaa sababka magaca jeel ogaadeniya uu ku baxay ku baxay baan kuu sheegaya ma og tahay sababka jeel ogaadeniya uu ku baxay magacaasi jeelka magaciisa rasmiga waxaa la yidhaahdaa xabsiga dhexe ee magaalada jigjiga laakiin wuxuu ku caanbaxay oo ku magaca dheer yahay jeel ogaadeen sidaadii loo dhammeeyey oo laga farxashayna ninkii ugu horreeyey oo lagu xidhay ogaadeen buu ahaayo waa ibraahim xaad laftirkiisu ma ninkii dhisay ninkii dhisay uun waa gartay sabab garan maayo waa lagu xidhay uun waaya lacagtii gandaraaskee loo dhiibay inuu ku dhiso jeelku ayuu lunsaday way ka dhinaatay way ku bargo'day waa gartay musuqmaasuq buu sameeyey probio waa gartay magaca saasuu ku baxay horta jeel ogaadeeniya ninkii ugu horreeyey ee dhisay ninka dhisay gandaraaska ku qaatay ogaadeen buu ahaayo waa ibraahim xaad haddana ninkii ugu horreeyey oo lagu xidhay isla isaga ibraahim xaad oo ogaadeenka ah ta kale kuwa ugu badan ee lagu soo xidhayeyna ogaadeen bay ahaayeen magaca jeel ogaadeynaya horta sababka uu ku caanbaxay sidaas weeye laakiin magaciisa rasmiga ahi waxaa la yidhaahdaa baan ku idhi xabsiga dhexe ee magaalada jigijiga ee sababka loo dhisayna sababka ugu weyn oo jeelkaasi loo dhisay iminka waan kuu sheegayaa waa la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta ayaa loo dhisay sababka kale loo dhisay waxaa weeye in muslimiinta lagu silciyo nolosha lagu silciyaba nolosha markaa waxa weeye jeelkaasi anigu waxaan ku cabiri karaa ama aan ku tilmaami karaa inuu yahay jaxiimada adduunyada jeelkaasi waxaa la sameeyey oo muslimiinta lagu sameeyey wax lamid ihi abidkay anigu ma arag
waa tahay dadkii lagu xiray ayaad ka mid ahayd maxaa lagu soo xiray imise ayaad sixirneed oo xabsigaa ku jirtay intaad xabsigaa ku jirtana maxaa la kulantay horta anigu waxaan ka mid ahaa dadkii lagu soo xidhay waxaana la igu soo xidhay wixii muslimiintaba lagu soo xidhayey oo ah wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid iyo anigoo intaan meeshi joogay in badan isku dayayey inaan wax tashkiiliyo inaha yaryare markaa anigu igu soo dhowdhow ama maxaanku idhaahdaaye sirta ay naga dhaxayso aan ku tashkiiliyo islaamka iyo sharaftii iyo dulliga iyo gumaysiga na saaran sida looga bixi karayo laga dheehanayay markaan duruusta akhrinayo markaan khudbadaha akhrinayo marka muxaadarooyinka aan jeedinayo in badanna la idiraasaynayey xoogaa yar mawqifkaygu islaamiga ah in uu fog yahay oo nin yar durugsan oo nooca asarraaca lagu tilmaamayey ah ama argagixiso in laiga soo la iga dareemay hadalladaydii iyo duruustaydii muxaadarooyinkaygii iyo anigoo tashkiil hoos hoose inta badan aan ku dadaalayey iyo anigoo inta badan marka waxaan sabsaba la yidhaahdo kulanka iyo isfashilinta la yidhaahdo ka luuqluuqaynayey aan ka gabanayey ka dhuumanayey ismaraataynayey saa awgeed marka waxaan ku soo ururin karaa wixii muslimiintaasi lagu xidhayey lagu cadaabayey lagu maagayey oo iimaanka iyo tawxiidka iyo islaamnimada ayaa laigu soo xidhay waxaan ku xidhnaa jeelkaasi ilaahay mahadi labaatan iyo sideed maalmood oo keliya waxaan kula kulmay jeelka dhexdiisu waxa la yidhaahdo soo dhoweyn oo beedh iyo jilib laysuu kaa darayo waa garta oo yaa saameynaya anigoo gebigayguba tigtigan baa layga soo waday moogtahay oo tigtigan oo oo xirxiran xidhxidhan oo anigoo dhanba figaysan oo sida banooniga inta la ii soo xidhxidhay oo gebigayguba laysoo duuduubayba meel qol cidhiidriya sidaa la igu tuuray qolkana waxaa ku jira waxalaala wixii khamarji ahaa gaangistarba ahaa kuwii cabtooyda ahaa iyo kuwii ciyaalweeraha ahaayee toorrida wax ku dilayey oo dhan meel laysugu keenay oo dhammaantoodba garaafada iyo dhaawaca ku yaalla aan ashahaatay midhkii maxaanku idhaahday midhka adkaaday ninka adkaaday wuu atooro ka yahay oo uu taliyo ayaa sidaa la igu tuuray dabadeetana atoorahoodii baa igu yidhi soo dhoweeya dabadeetana feer iyo waxaa laygu bilaabay jilib xarraati waa garta marka la igu talaantilin la igu qurqurinayaba bahashu baa igu socoto ayuu yidhi ninkii otooro ahaaye meesha ku jiray oo balka joojiya ninku waa culime waa garta haye nin yaho waxaannu kaa rabnaa shamac baan kaa rabnaa shamac shamac la shito iyo sigaar waa garta sigaar ayaannu kaa rabnaa waa garta iyo shamaca yare la shidan jiray soo garan maysid aa shamicii la shidanayey ee jantada sidaa loogu daarayey ee shidmayey shamac iyo sigaar baannu kaa rabnaa lacag baan dhiibey shamicii iyo sigaarkiibaa lasoo siiyey shamicii horta waa la shiday sigaarkiina mid walba intuu shitay dhexda ay i fadhiisiiyeen ayay igu afuufeen saaxiib soo dhoweyn baa la yidhaahdaa bay igu yidhaahdeen la qabso la hayso ha yaabin waa igu afuufeen waa igu afuufeen waa igu afuufeen afka sanka dhegaha indhaha meel walba wuu iga galay anigoo dhan baa daroogoobay markaa waa si ay ugu afuufayeen waxaa kaloo laigu soo dhoweeyey runtii meesha horta bil waxaa jirta magaceeda layaa bil bilaha etoobiyaanka ka mid ah oo diqimti la yidhahdo diqimti waa zamhariira waa qabow meel deetana maaddo lagu buufiyey ayaa la i fadhiisiiyey maaddadaasi qofkii lagu fadhiisiiyaana xubnaha hoose oo dhan iyo dareemahooda iyo dhuuxa iyo nudayaasha iyo dareenka oo dhan bay ka siibtaayoo qofka wuu ku naafoobayaa waa garta meeshii baa la i fadhiisiiyey waa garta habeen iyo maalin halkaa fadhi bay igu yidhaahdeen dabadeetana durbe waxaan dareemay inaan dushina ka noolahay oo dareenkii aan ka leeyahay inta hoose oo dhanna dareenkaygiiba lugihii iyo qaarka dambe oo dhan dareenkaygi uu ka Waa tegey.
tegey oo dareenkiiba uu ka tegey wax waloo maxaanku idhaahdaye aan dareemayninba waa garta meeshaasi cudurkii aan ka soo qaaday horta waan ku yara naafoobay muddan la rafaadsanaa ilaa toddoba sano qabowgaasi i galay naafan la ahaa waa garta muddo dhow dhow dhow uu ilaahay i caafiyey ninbaa i gubay ilaahay igu caafiyey waxaa dab iminka igu yaalla haddaad aragto waa tacajubaysaa waa garta Ee, waxyaabaha markaa ilaahay mahadiya ee, jeelka intaan ku jiray qayb ka midaan ku jiray moog tahay oo qaybta aan kuu sheegay ah jeelkuna wuxuu ahaa saddex weji wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad wejiga koowaad waa markii dadka lasoo ururinayey xoogaa tacdiibka wuuba iska yaraaba laakiin wejiga dhexe waa wejiga ugu daraayee jeelku dadka lagu cadaabayay waan kuu sheegi doonaa wejiga ugu dambeeyana iyagii baaba daalayba iyagii wax si qofkii u cadaabayay cadaabaya iyagii baa daalay waa garta dabadeetana ilaahay mahadii waxaa wax haba yaraato gacantooda ah ciidankaasi markaa gacanta igu hayey ee dadka tacdiibinayey hortayda lagu tacdiibinayey aniguna maxaan ku idhaahdaye markaasi aan sugayey cadaabka gacantooda imay soo gaadhin siddeed iyo labaatan maalmood markaan ku jiray rabbi baa iga soo saaray addoon buu ilaahay ii soo diray isoo fakiyey oo isoo ila soo dhuuntay isoo gudbiyey sidaasaan ku soo baxay waa tahay sheekh cabdulaahi maxaad ka xasuusataa waxyaabihii aad ku aragta xabsigaasi ee aadka u yaabka badnaa ama qisooyin ay kaaga sheekeeyeen dadkii halkaasi lagu tacdiibinayey ee aad la kulantay Ee, waxyaabaha aan ku arkay xabsigaasi intii aan ku jiray iyo qisooyinka la iga sheekeeyey kadib markaan ka soo baxayba waxaan ka xusuustaa waxaan la yidhaahdo sunuuf atacdiib Mhm, cadaabka noocyadiisa kala duwan mhm, cadaab bani aadmi la cadaabo mhm, silcin bani aadmi la silciyo mhm, tacadi bani aadmi lagu tacadiyo mhm, noocyadii iyo qaabkii ugu foosha xumaa baan ku arkay mhm.
la igana sheekeeyey markii aan ka soo baxay dadkii iga dambeeyey ay iga sheekeeyeen waxaa ka mid ahaa Mhm, een, bilmetal oo kale meesha waxaa u dhow meel la yidhaahdo gidhibka waa meel biyo xidhaan ah biyo xidhaan soo garin maysid aad iyo aad waa meel biyo xidhaan ah oo gidhibka la yidhaahdayo jeel ogaadeen waxay ka yara xigtaa dhinaca waqooyiga Mhm, een, dabadeetana qofka marka la tacdiibinayo xilli waxaa loo imanayaa xilli dambe ah oo saqda dhexe mhm, ayaa loo imanayaa oo wax waliba ay jiifaan mhm, wax walbana albaabada lagu xidhay mhm, ayaa markaasi qofkii loo dan leeyahay in la soo cadaabo mhm, aayar loo imanayaa waa la qaadayaa indhaha laga xidhayaa gidhibkaa la geynayaa mhm.
biyahaasi gidhibka ayaa la mukhuurinayaa la tiimbinayaa marka biyaha waa nooce waa biyo ilaahay meesha geliyey oo biyo badan ah laakiin qaybta dadka lagu cadaabayo koronto la geliyey waa garta waa biyo ballaadhan weeye Mhm.
laakiin qaybta biyaha dadka lagu cadaabayo koronta laga dhigay koronta ki- ku jirta Mhm, biyahaasa la mukhuurinaya markaa qofkii mhm, mararka qaarkood qofka wuxuu ka soo baxayaa isagoo dubkii iyo saantii oo dhanba dhuy ay ka siibantayba oo maqaarkii maqaarkiiba uu ka siibmay intaa waa maraangmar baa la yidhaahdaa maraanmar Mhm, maraangmar baa lagu yidhahdaa meeshaasi waa la maraangmaray maraangmar mhm, yacni ee, waxaan la yidhaahdo su'aalo weydiinta in qofka qiraal laga keeno mhm, qiraal in qiraal laga keeno mhm, waxa uu aaminsan yahay cidda uu xidhiir la leeyahay waxa maankiisa ku jira waxa laabkiisa ka guuxaya waxa uu niyeysan yahay waxaas baa qofka la weydiinaya laga soo saarayaa waa la tiimbinayaa waa laga soo saarayaa su'aalaa la weydiinayaa ruuxii markaa adkaysan waaya afkuu furayaa mhm.
wax allaala wixii uu soo sameeyey buu sheegayaa wixii uu maaganaa inuu sameeyo ayuu sii sheegayaa inta isaga xidhiir la leh ee saaxiibba yihiin inta joogta iyo inta dhimatay iyo inta carartay oo dhan baa laga qorayaa Mhm, kaasi horta wuxuu ahaa nooc dadka lagu cadaabo gidhibka waxaa kaloo jirtay oo dadka lagu cadaabayey waxa la yidhaahdo basbaas loor basbaas ah mhm.
ayaa qofkii madaxa loo gelinayaa waa garta waa lagu xidhxidhayaa isagoo basbaaskii madax kula jira Mhm.
ayaa buug iyo qalanka loo qaadanayay su'aalihii la weydiinayey waxaasi ma samaysay maxaad samaysay maxaad tahay argagixiso ma tahay ilaahay ma aaminsan tahay rasuulka ma aaminsan tahay diinta ma aaminsan tahay maxaad ma aaminsan tahay soomaaliya ma aamin- inaad soomaali tahay ma aaminsan tahay waxaasa la weydiinayey basbaaskiina halkuu ugu jiraa madax madaxa Mhm, ruuxa adkaysan waayaaye afkuu furayaayo sidii ay doonayeen iyo si kaloo ka badbadanba mhm.
wuu sheegayaa waa garta ka kalena wuu ku shahiidayaa waxba sheegi maayo isagoo basbaasaysan oo dhakada loo geliyey loor basbaasa Mhm, ayuu ku shahiidayaa ehelkiisu hadday yimaadaan hebel mee ay yidhaahdaan hebel mee weli wuu ku jiraayo halkan uu ku jiraa wuu ladan yahay baa lagu leeyahay mhm.
Sh- aa, ma- wuu bad qabaa wuu ladan yahay xabsiguu ku jiraa maasha allah waayahay cuntadan u geeya baastadan u geeya intan u geeya inkastoo markii dambe in lasoo booqdo ama wax loo keenaba Mhm, la joojiyeyba ruuxii muslimka ahaa ee silcintaasi ku shahiiday mhm.
meydkiisa waxaa lagu tuurayaa uun biyihii biyihii ilaahay amarkii biyihii iminka meel ay mareenba adigu sheeg meesha meel ballaaran bay ahayd gidhibka la yidhaahdaa waa la wada garanayaa dadka ka soo jeeda deegaamadaasi ama soomaali galbeed gidhibka waa la wada garanayaa biyihiisi meel allaale meel ay mareen iminka cid sheegi kartaay ma jirto wuu gurayba meeshii maanta waxaa weeyaan waa sakxadda biyo male magaalaaba laga dhigay iminka oo qiiqaysa cadaab gooniya iminka ka socda muslimiinta lagu cadaabaya awgeed biyihiiba ilaahay meeshii wuu dhaafiyeyba horta basbaaskaasina dadka waa lagu cadaabayey madaxa loo gelinayo waxaa kaloo dadka lagu cadaabayey koronto korontaa la qabadsiinayey korontaa lagu dhejinayey baashan layr baa la yidhaahdaa meeshaasi korontaa lagu qabanayey su'aalo lagu weydiinayey ka u adkaysan waayaana waxbuu sheegayo deetana meeshuu iska joogayey ka maxaanku idhaahdaaye u jaakiray iimaankiisu iyo islaamnimadiisa ku mintidaana wuu ku shahiidayey markuu dhintana sidaan kuu sheegayba biyahaasi gidhibka lagu tuurayey ama meel fog fog fog waraabo iyo ey ay joogto ayaa la siinayey waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha jeelkaasi inta aan arkay markaan ka soo baxayna la iiga sheegay dadka lagu cadaabayey foorno bahashan foornada la yidhaahdo foorno weyn baa meel ka dhisan foornadan dee rootiga lagu dubto oo kale oo koronto ah laftirkeedu oo motoor uu ku shidan yahay meel yaroo markaa waxaa loo sameeyey dee madax intan yaree qaarka hore qofka loo geliyo foornadaasaa la gelinaya qofkii deetana su'aalaa la weydiinayaa hadduu adkaysan waayo waa ficlan waa cadaab moog tahay naftiisu bal ku furo uu is yidhaahdo way ka qorayaan waxaasaan sameeyey hebel baa ila jiray waagaasaan sameeyey halkaasaan ku sameeyey aabbahay baa sameeyey hooyadaybaa sidaa ah macallinkaygii wooyaan sheekhaygiibaa ila jiray waxbuu kaga sii daynayaa cadaabkaa lagu qabtay aawadi ka kale iimaankiisa iyo tawxiidkiisa ku mintidaana cadaabkaasi wuu ku shahiidayey waxaa kaloo la yaab loo waxaasiba oo aad uga sii daran new booliska waxay soo wareegayaan xaafadaha iyo magaalada la soo wareegayaa iyo carruurta yaryar ee waddooyinka ku ciyaarta iyo kuwa meelaha iska socday soo la kulmayaan deetana way u yeedhayaan carruurta yaryaraydee banooniga meelaha ku ciyaaraysay iyo kuwii meelaha iska socsoconayey bay soo qabanayaan way u yeedhayaan hore inaan kow kaalay magaca magacayga soo ma ahaa cabdulaahi baa la yidhaahdaa arkaano islaamku waa imisa shan weeyaan kala sheeg wuu u kala sheegayaa salaadaha waajibka waa imisa waa shan bal kala sheeg wuu u sheegayaa ilaahay waa imisa waa hal nebiga waa ayo nebi maxamed qur-aankaaguna waa kitaabka qur-aanka ah ayaa tahay adugu soomaali hooyada iyo aabbaha maxaa la yidhaahdaa hebel hebel hooyada heblaya la yidhaahdaa aabbahayna hebel baa la yidhaahdaa macallinkaaguna maxaa la yidhaahdaa hebel hooyadii iyo aabbihii iyo macallinkiiba lasoo qabanayaa cadaabkana la keenayaa argagixisaad dhasheen adiguna argagixisaad wax bartay macallinow macallinkii iyo labadii waalid jeelka la keenaya maxaa lagu keenayaa ilmihii ay dhaleen ee muslimka ahaa ee soomaaliga ahaa iyo macallinkii oo salaadii baray arkaanu islaamkii baray ilaahay baray rasuulkii baray ayaa la leeyahay intaad waxaa baraysay dhaantada la yidhaahdo dirgam dirgam dirgam maxaad u bari weyday intaad ilmaha waxaan barayseen adiga waalidka ah hooyo iyo aabba ah iyo adiga macallinka ah dhaantada dirgam la yidhaahdo maxaad u bari weyday saasaa lagu cadaabayey bal adigu sawiro malayso xeerka uu gaadhay tacaddiga meesha ka dhacayay soo dareemi maysid ta kale ugu layaabka badan gabdhaa lasoo qabanayey dumar gabdho soomaaliyeed oo muslimiin ah ayaa lasoo qabanayey kuwo waayeelaa waa la keenayey gabdho yaryar baa la keenayey kuwo xaamilaa la keenayey kuwo umula la keenayey waxyaabaha ma garanaysaa ee aan ku arkay markaan ka soo baxayna la iiga sheegay horta waxyaabahaasi iyo waxyaabo ka sii daran weeye waxaas oo tacdiib ah ee aad ka sheekaysay waxaa geysanaya waa maleeshiyaadka liyu booliska ee ka howlgalayey dhulka soomaali galbeed muxuu ahaa ujeedka loo dhisay iyo dhibaatooyinka ay u geysteen bulshada muslimiinta ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed horta ciidankaasi new booliska ciidan gaaleed buu ahaa waxaana loo dhisay la dagaalanka islaamka iyo gaalaysiinta muslimiinta xaqiiqatan dhibaatooyinka ay geysteenna waxaa ka mid ah wax walboo ruuxa bani'aadmiga uu sharaf iyo karaamo ay ugu jirto way kala dagaalameen waxay kala dagaalameen dhanka diinta waxay kala dagaalameen dhanka adduunyada xoolihii lacagtii dhulkii way ka qaateen guryihii waxaa kaloo ay kala dagaalameen dhanka sumcadda sumcadda waxaan sumcadda la yidhaahdo sharafta la yidhaahdo way kala dagaalameen bani aadmiga iyo muslimiintaasi soomaali galbeed ku nool weliba dadka ugu caansan ee culimmada ah weliba culimmada bahdilaad bay ku sameeyeen dad kaloo waxaa jira aad qadiyad iyo xamaasad islaamnimo iyo soomaalinimo iyo wax badan ay ka guuxayaan afkooda iyo aragtidoodana aan la gaban bahdilaadda lagu sameeyey dadkaasi bahdilaad bay ku samaynayeen iyo sheekha tafsiirka meesha ka akhriya sheekh cabdinaasir la yidhaahdo makaahiilka ah yacnii culimmada waaweyn ee magaca dheer leh iyo indheergaradka ee damiirka iyo damqashada soomaaliyeed ay ku jirto bahdilaad bay ku samaynayeen kaamerad bay ka duubayeen meel maxaanku idhaahdaaye carruurtooda iyo islaamahooda inta lasoo ururiyo oo maxaanku idhaahdaaye la ihaanaysanayo oo la qaxootiyeynayo oo waxyaabo maxaanku idhaahdaaye loo qaybinayo mucaawano ah oo la bahdilayo oo kamerada ay ka duubeen baraha bulshadana ay ka buuxdo waxaas iyo wax la mid ah ayay ciidankan new boolisku ay kula kaceen muslimiinta meesha joogtay ilaahina subxaanahu wa tacaala muslimiintu wuxuu siiyey samir iyo sugnaansho intii shahiiday way ka shahiiday intii dhibaato ay soo gaadhayna dhibaatadii soo gaadhay maanta way la dhiban yihiin laakiin waxaa u badbaaday caqiidadoodii in ay weli yihiin ahlusunna waljamaaca in la shiiceeyo ama in maxaanku idhaahdaaye la kirishhtaameeyo ilaahay wuu ka badbaadiyey inkastoo weli gumaysigii ay ku jiraan iyo tacadigii waa tahay ugu dambayntii sheekh cabdulaahi maxaa dardaaran ah oo aad jeedin lahayd oo aad u jeedin lahayd soomaalida ku dhaqan dhulka soomaali galbeed waxaan dhammaanba u dardaarmi lahaa muslimiinta etoobiya gaar ahaan muslimiinta soomaali galbeed in hurdada ay ka kacaan heryada gumaysiguna ay iska tuuraan inay dubbaha dulliga ee ku dhacaya ay iska diidaan waxaan u dardaarmayaa inay dib u xusuustaan izigoodii iyo karaamadoodii qarniyo badan ay ku soo noolaayeen awowyadoodii bariga afrika ama geeska afrika ka jihaatamayey sharaftii ay ka dhaxleen inay dib u xusuustaan horta waan kula dardaarmi lahaa waxaa kaloo aan kula dardaarmi lahaa inay jihaatamaan sidii awowyadooda ay u soo jihaatamayeen laga soo bilaabo qarnigii saddex iyo tobnaad ee miilaadiga qarnigii saddex iyo tobnaad ee miilaadiga laga soo bilaabo halgankii jihaadka ahaayee awowyadood ay soo bilaabeen lasoo jihaatamayey raayada tawxiidkuna ay ka talinaysay etoobiya oo dhan muddo ku siman shan boqol siddeetan iyo toddoba sano gaar ahaan soomaali galbeed waxaan u dardaarmayaa in ay jihaatamaan tacaaliimtooda islaamka saxda ana ay bartaan taariikhdan beenta ah ee lagu qulaambinayana ay iska diidaan aayahooda iyo mustaqbalkooda islaameed ee jihaadka ana ay ka tashadaan waxaa kaloo aan u dardaarmi lahaa muslimiintaasi dhammaanba etoobiya joogta gaar ahaan soomaali galbeed in ay soo heleelaan jihaadkan barakaysan ee koonfurta soomaaliya ka socda si uu sabab ugu noqdo in mar kale dhulkii aannu ka jihaatamaynay ee soomaali galbeed iyo etoobiya oo dhan aynu ugu laabanno waxaan ku yidhi meel kastoo etoobiya ka mid ah awowyadeennii iyo geesiyaashii tawxiidka aan ka soo jeednay soo halgamayey habaalahoodii baa ku yaalla raadadkoodii iyo aahaartoodiina meel walba way taallaa habeen baan waxaan maray meel naasireed la yidhaahdo soomaali baan ku arkay oo waxaan ku idhi maxaad ahaydeen waxay igu yidhaahdeen marrixaan baannu nahay oo maxaa meesha idan keenay awowyadayadii baa mujaahidiin ahaayoo mujaahidiintii xamed gurey ahaayoo halkan bay nagu dhaleenoo halkaasaannu iska joognaa ka warran bal taariikhdaasi ma taariikh la ilaawaa waxaa kaloo iyaduna aan ku arkay meel koobay la yidhaahdo oo dhinaca maxaanku idhaahdaaye dhabuub xisboojka ama siidaamo ku taalla magaalada hawaaso reer soomaaliyeed baan ku arkay anoo meelahaasi iska wareegaya meeshii roobay baa la yidhaahdaa waxaan ku yidhi maxaad ahaydeen waxay igu yidhaahdeen majeertaan baannu nahay oo majeertaanna maxaa meesha keenay waxay igu yidhaahdeen mujaahidiin baanna dhashay axmed gurey mujaahidiintiisii halkan ka talinaysay ee wilaayadan joogayey ayaa na dhalay bay igu yidhaahdeen waa garta ma taasaa wax la ilaawo ah soomaaliyey marka waxaan ku talinayaa ee, dhammaanba soomaalida iyo soomaalida etoobiya ku nool gaar ahaan soomaali galbeed in taariikhdaasi la xusuusto si loo xaqiijiyana waxaan kula talinayaa in iminka jihaadkan koonfurta soomaaliya ka socda lasoo heleelo si halkan mar kale looga ambaqaado dhulalkii gumaysiga uu iminka ku fadhiistay aynu dib u xorayno raayadii laga taago sharafteeni aynu u soo noolayno mar kale waxaan ku soo gebagabaynayaa hadalkaygu laa cizata walaa karaamata lilmuslimiina ilaa biljihaad laa cizata walaa karaamata lilmuslimiin ilaa biljihaad karaamo iyo sharaf muslimiintu heli maayaan inay jihaatamaan mooye sidii nebi moxamed uu u jihaatamayey saxaabadii ay u jihaatameen salafkii ay u jihaatameen awowyadeeni ay u jihaatamayeen loo jihaatama mooye haadaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdulaahi xawleyn oo ka mid ah ducaadda mujaahidiinta islamarkaana marti inoogu ahaa maanta barnaamijkeenna andalus bodkasti oo aannu ku soo qaadannay mowduuc ku aadan xabsiga jeel ogaadeeniya iyo sida halkaasi dadka muslimiinta loogu tacdiibi jiray iyo mawaadiic kale intaa mid lamida barnaamij caynkanoo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة